SBS Radio.
doctor abiye axmed runtii markii uu yimid waad garanaysaa wuxuu ku yimid imaansho caadi ah ma ahayn meeshan hal xisbi baa ka talinaya e b r d f la yidhaahdo xisbiga doonistiisi muuna ku imaanin wuxuu ku yimid kacdoon shacab oo shan sano socday oo sababay ra-iisul wasaarihii ka horreeyey inuu isrido yuu ku yimid sidaa darteed waxaan dhihi karnaa waa rajul ay tawradi keentay ee isbeddel caadi ah kuma imaanin taasi marka waxay ka timid shacabka etoobiya oo isbedelay oo cabsidii iyo waan ku xidhidii iyo waan ku dilidii ay ka shaqayn weyday markii dambe ee la arkay inaan shacabkan la celin karinna qofkii ay rabeen la keenay horta saasuu ku yimid taa marka natiijada ka dhalata waxay noqotay abiye axmed inuu bedelo wax kasta oo gudaha ka jiray oo isaga ka horreeyey hadday tahay ajendaha iyo hadday tahay dadka shaqaynayaba ninkaas waxaan isleeyahay xagga siyaasaddii waxbuu ka bedelay oo dawlad cusub oo wuxuu dhisay dadkii isaga la shaqayn karay ah qof kasta oon la shaqayn karin oo dadkii hore ana waxaan isleeyahay ama wixii la dhihi jiray mucaskarkii hore wuu bedelay xagga siyaasadda militaridii iyo nabad sugidii iyadana waa bedelay wuxuuna ka fogeeyey siyaasadda dhaqaalihii buu furfuray oo maanta aad og tahay laga soo bilaabay ethiopian airline ethiopian telecommunication power kulli hay-adihii dawladda oo dhan wuxuu ka dhigay dadku inay ka qayb qaadan karaan qowmiyaadkiibuu kala dhex galay dagaalku ka socday oo gobolada barhkood iyo dawladoodiiba kala diray si mushkilada u xaliyo gobolka soomaalida oo dhib badan ka jiray laftiisa waxbuu ka qabtay inkastoo weli wax sii haday waxaan dhihi karaa siyaasad gude oo saameysay etoobiya oo dhan oo isbedel ah buu ninkaasi sameeyey waxaa hadda u dambeeyey inuu axsaabtii in la furo uu ku dhawaaqay marka waxaan isleeyahay isbedelkaasi si fiican baa looga dareemay waddanka etoobiya qofkiina hadda si xora inuu u hadli karo
haddaan kusoo noqdo isbeddelkaasi iyo saameyntiisa guud anoo ka baxayo tugaara u galaya gobolka iyo dhulka soomaalida maxay tahay isbeddelkaasi haddaba saameynta uu haatan ku yeeshay iyo midda suurtagalka ah inuu haddana ku yeesho si guud ahaaneed
orta gobolka soomaalidu waxaa la dhihi karaa waa gobolka ugu taarikh dheer etoobiya isbedel doonnimada waxaan umanayaa hadda wax ku dhow qarni iyo haaf buu isagu dagaal un ku jiray isbedel doona marba ajenduhu si ha ahaado shacabkaasi marka waxay ahayd inuu noqdo shacabka ugu horeeya ee ka faa'iideysta isbedelkan runtiina waxaan dhihi karaa gobolkaasi aada iyo aad etoobiya istraatiiji buu ugu yahay haddii gobol aan dhaho gobol uga istraatiijisan maba jiro hadalkaasi waa macquul gobolkaasi waa gobolka keliya ee shidaal la taaban karo lagu arkay gobolkaasi waa gobolka uu tareenka etoobiya oo dhan wuxuu soo qaadaa u dhex maro gobolkaasi waa gobolka labaad ee xagga dhulka etoobiya ugu weyn gobolkaasi waa gobolka in ka badan laba kun oo kilomitr oo xagga amniga etoobiya ah ku ku awdan ama ku gaadhan marka gobolkaas siwalba markii loo fiiriya waxay isbedel inuu ka dhaco hadduuna uguba horreyninba uu kamid noqdo gobolkaa hal caqabaa haysata oo isbedelkaa u diiday oo ah dawladdiisii maa localka ahayd maxamed cabdi cuur madaxda ka ahaa iyo shacabkii oo shacabkiina isbedel rabo madaxweynihiina uu raacay rajiimkii hore ee dhacay uu la aragti noqday oo isbedelkii hor taagan yahay marka waxaan isleeyahay sm saameyntaasi gobolka soomaalida ma gaarin baan isleeyahay ilaa hadda
haddaba haddaynan weli aynan saameyntaasi gaadhin culeysyada socdana ay ay muuqdaan oo mucaaradkii haatan uusan gabanaynin oo waddanka gudihiisii shirki haatan ay ku baaqeen inay shir ku qabsanayaan oo xataa jigjiga lafteedu ay haatan dhacdooyin laga soo sheegayo dad ay waxyaaba markii hore aan dhici karin ay ka samaynayaan arrintaasi haddaad akhrido dhankay u socotaa baad isleedahay
runtii anigu waxaan isleeyahay political mapka ama khaaridasa dariiqa siyaasadeed ee hadda gobolka soomaalidu saddex meelood baa laga dhigi karaa onlf oo weli maqan oo caasmaro joogta dadkii kacdoonka madaxda u ahaa gudaha ee madaniga ahaa oo adisabab iyo jiri dhaba jooga iyo dawladda cabdi maxamed cumar ee jigjiye ka dhisan saddexdaa qaybood baa hadda siyaasadda gobolka u qaybsan tahay runtii qaybtaa maqan wadahadal fiican baan rajeynaynaa inuu mar dhow iyagii etoobiya u bilowdo iyaga markay yimaadaan unbaa la arki waxaan umalaya shacabka iyo etoobiya una diyaar bay u yihiin qaybtan jigjiga joogta ayaan hadda anugu u tegay ramadaankii hadda u dambeeyey saddex maalmood ciidda ka hor baan madaxweyne cabdi maxamed cumar la fadhiistay oon damcay bal marxaladan in uu xal isaga maadaama xukunkii haya uu ka gaadho qiimeyntii waan isla qaadanay gobolka ka jirtay iyo duruufteedii xalkii markaan u nimid yaa waxaad moodaa inaan ku kala aragti duwanaanay anigu waxaan ku idhi waxan waa kacdoon shacab lamana hor istaagi karo maxaa xal ah runtii wuxuu yidhi anigu wax xal ah oon ahayn sharciyadaydaas aan hayo inaan dhamaysto ma hayo marka adugu de waxaan ku yihi dadkii hadday kacsan yihiin sead ku xallin jawaabtiisu waxay ahayd ciddii igu timaada waan iska dhixinayaa anu marka brobos si to si toosa isaga hadalkaa iyo isla qirkaa markaad isla aragteen si toosa ma tiri meeshan iskaga dhaqaaqood waktigeedii waa kuu dhammaaday maku tiri
ha waxaan ku yidhi kacdoonka shacabku xal kale male sidii dasaliin iyo xaylo maryam oo kale uu xilka uga degay xilka uga deg si sharaf leh waxaana aaminsanaan ku yihi shacabka soomaaliduna sharafta ka aqbali doono wax dhibana uuna dhacaynin wuu iga diiday haddana waxaan ku yidhi sii joog laakiin dawladda wadaag ka dhig oo kacdoonkan qayb ka sii dawladda tiina waa iga diiday markaas kadib anu waxaan kusoo qancay ragga jooga adisababa iyo diridhaba mucaaradka jooga iyo cabdi wax wax lagu kulmin karaa inaynan jirin sidaa darteed baan anigu waxaan ku qancay cabdi inuu meesha adigu
xalana inaynan jirin adigu markaas ma wax musaalaxa ah ama nabadayn ayaad rabta inaad u daba u kala dabqaado cabdi iyo qolada mucaaradka
ha adisababaan sii maray ragga odayaasha mucaaradka aan sii arkay hadda waxay dhahen ninkaa hadduu xilka ka degahaya anaguna sharaf baan u haynaa sidii baysaliin xayla maryam oo kale aanu sijaayada cas udhi u dhigaynaa wax dhibana ma arkahayo marka wuxuu ahaa barnaamij noocaasa barnaamijkiina isagiibu ka socon waaya isaga hadda maxaa gaar oo culays oo gaara u haystaa ma ma ma abiyey oo markii hore ku-xigeenka maamulka oromada ahaa maadaama oo ra-iisul wasaare noqday oromada iyo nidaamka cabdi maxamuud cumar oo haatan ka taliyana ay marar badan xuduudaha daraaddeed isugu dhaceen oo aynan markoodii hore heshiis ahayn ma halkaasay ka socotaa cabsida amaba haatan hawshan cabdi soo wajahday waan ognahay waddanku inay kulligoodba ay ahaayeen dad aan dictaatoriyiin iska wada ahaayeen wakhtigii hadda ka horreeyey isaga maxaa gaar lagu haystaa ma ma ma ma khadkaasa hadda soo karoosaya
walaalow aanu ma aaminsaniba inay haysasho gooni a jirta isagaa iska dhigaya haddana waxaad moodaa in dibad iyo gudaba hadda faylashii oo dhan uu isagu isku buuxinayo ani markaa aanu tegey cid haysatay oo federaali ma jirin shacabkeena un baan ahayn waxaan rabay in anagu soomaali soomaali wax ku dhamaysano cid kalebana ayna jaanis u helin laakiin hadda meel fog buu waxgeeyey hay-adihii xuquuqul insaanku waad aragteen riboortka ay soo saareen oo aada u adag oo isaga ka dhan ah isaguna maalidhooda waa kii hadlay oo wax badan ka sheekeeyey intuu meesha hayay inuu gafaf badanna galay rag maamulkii hore kamid ahaana uu eedeed badan usoo jeedinayo oo si uu muujinhayo inuu ahaa qof maaragtay wax lagu riixayo labadaa arrimood oo saameyn leh oo midna isagu uu sameeyey oo hadda dadku aad mooda inay hawada isagun laga hadlahayo on looba baahnayn baa gadaal kasoo kordhay kacdoonkii soomaalida ee gudihii dibada ahaay oo hadda isgaadhay isaguna oo laga yaabo shirkan hadda bishan soddonkeeda in ay dadka isbedeldoonkaa dir dhaba ku shirayaan oo isaga ka dhan ah federaalku in badan ani waxaan isleeyahay waxay ku dhaheen war dadkaagan qanci oo la qabso marxalada waxaad moodaa inuu marxaladii hore una waan ku xidi iyo waan kaa adkahay iyo waan ku dili uun keliya ay noqotay luqada uu isticmaalayo nidaamka jigjiga marka anu waxaan isleeyahay wuxuuna isagu isku samayna cidibo kuma samaynaysaba hadda waxaa u dambeeyey dadkii soomaaliyeed oo runtii dagaal laba sano aan aan aan jirin uu systemkii hore isagu qaybta ka ah ay geliyeen oo iyagiiyo oromo la isku dilay yaa hadda mar labaad iyadoon la xallinin dadkii hadda soomaalida ahaa xuduudda lagu leynayaa oo niyi booliskii iyo ciidankiisina ayna ka difaacaynin lana hadlaynin oo amar siiyey oo yidhi dhaafa dadka hala laayo marka waxaad moodaysaa isagiibaa hadda samaynaya xaalad uu isagu ku dhaco ama dhib kusoo gaaro ee dadku waxay rabaan in federaal iyo dadka kaleba si sharaf leh inuu isna meesha kaga tago isagiina aan cidibo daba soconin saasuuba ahaa qorshuhu marka isagaad hadda moodaa gacmihiisa inuu dhib ku raadsanayo intaan la soo gaarin dhulka soomaalida iyo wixii la isku haysto federaalka wax ma laga hayaa inaynan ninkan hadda rabin iyo in waktigiisa uu dhammaysanayo mid ay tahay wax ma laga hayaa mase waa mase isagunbaa harkiisa ka diday
horta walaalow federaalku dastuur ahaan madaxa didi karaan qofka ismaamulka ismaamulada iyagaaba federaalka ka awood badan qaanuun ma jira dhahaya qofka federaalki wuxuu bedeli karaa qof ismaamulka seedaba ma jiraba sidaa darteed khatar la yidhaahdo federaal oo cabdi dastuur ahaan hadda tallaabo uga qaadi kara xaalada khaasa unbay qaadi karaan oo waxa la yidhahdo national security iyo ama hawlo qaanuun maxaa la hawlaha oo xuquulisaanka sida hadda xaalado gaara unbay soo faragelin karaan ma ahaane wax faragelin karaa ma jiro haddee miyaynan faragelintaas miyaynan bilaabanin waxa sida la sheegayo ciidama ciidama aan kolkii hore joogaynin ama markii hore awood aan haysanin baa amar xoog lagu siiyey inay tallaabo kasta qaadi karaan in waxyaabihii ka dhici kara aynan ka dhici karin hadda hadda ka hor ay ka dhici jiray ayna ka dhici karin awood la siiyey inay tala ninkii gacmaduub in hadda ay xaaladiisu tahayba taasi miyaynan xaaladihii gaarka iyadoo bilowday ahayn
haya waxaan leehay inay halkaaba uu gaadhsiiyo waa qalad isaga ka dhacayo shacabka soomaali so annaga waxaan rabnaa systemkii hore meesha ka tegey faraha nagula jiray faruhu wuu dhacay system dambe inuu faraha nala galana ma rabno waxaan rabnaa soomaali soomaali inaan wax ku dhamayno oo ajado soomaaliyeed aan wax ku dhamayno tii markuu fahmi waayo marka faylkii wuxuu jaanis siinayaa faragelin federaal annaguna taanu lahayn war hawshaan yeyna cid kale soo faragelinayna inagoo aan wax xallisano saasay ahayd marka anigu waxaan leeyahay hadday hay-ado xuquuqul insaan tahay iyo hadday federaal tahay intaba in gobolka hadda maanta awooddiisa lasoo farageliyo isagaa sabab u ah marka wixii jiro o dhan ba isku soo celceliyo waa wuxuu isagu gacantiisa ku abuuranhayo ee cid sidiisa u rabtay ama gobolka inay soo farageliso rabta ma jirto aslahaan intaan oga
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.